Deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland ayaa waxaa ka socda diyaargarowga iyo dadaallada lagu dhisayo golaha deegaanka si maamulka loo daadajiyo bulshadana fursad loogu siiyo in ay doortaan hoggaanka golaha deegaanka. Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay la shaqeynayaan cid kasta oo ka shaqeynaysa dhismaha golaha deegaanka diyaarna u yihiin in la daadajiyo maamulka.
waxaan kaloo wakiil ka ahay oo ku hadlayaa maanta afka degmooyin guddoomiyaasha degmooyinka jubbaland oo dhan anigoo afkooda ku hadlaya waxaannu diyaar u nahay inaannu guddiga kala shaqayno iyo bulshadaba maamul daadajinta iyo doorashooyinka golaasha deegaanka waxaannu diyaaru inaannu qayb ka noqonno waxaannu diyaar u nahay dadku haddayna doortaan oo aan wax qabanana inaannu doorashadaa gallo haddii codka dadku yidhahdaan waxba waa qaban weyne cid kaloo idinka fiican baannu haynaana inaannu taageerno warkaas waa cadyaa soo maa maxaa yeelay bulsho walba oo deegaan ku nool xuduudihii baa jooga iyadaa waxaa laga rabaa inay doorato dadkii matali lahaa deegaankuna markaan leeyahay jaalan xuduud bay leedahay bu'aalana kismaayo ahmadoona xuduud bay leedahay kismaayona xuduud bay leedahay badhaadona xuduud bay wadamankaiska xuduudaha waay inkastoo xuduuddaa ku nool oo degani xaq waxay u leedahay inay codkeeda ku doorato ciddii xukumi lahayd warkaas waa cadyaa soo maaha annagu haddii aan guddoomiyaasha degmooyinka nahay dad baa waxaa laga yaaba inay is yidhaahdaan nimankaanu meesha fadhiyaan oo doorashooyin ma oggola waxaannu oggol lahay dadku inu wax doorto warkaas waa cadyaa soo maaha waxaannu oggol lahay haddaannu idiin shaqayno oo aad nagu abaalmarisaan inaadna doorataan inaan mar raba idiin shaqayno haddaad tidhaahdaan cid idinka fiican baannu haynaana ciddaad doorataan baan la shaqaynaynaa waxba isku dhejin mayno warkaasna waxaa qaba dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka jubbaland oo aan afkooda ku hadlayo guddoomiye adiga guddigaa waa idin soo dhowaynaynaa waa idinkala shaqaynaynaa dadka codkooda aan la gaarin codkooda la gaaro waa idinkala shaqaynaa dadku inay madaxdooda iyo golayaasho deegaanka doortaan wixi aad u baahan tahana garabkiina naga fisha wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana mahadsantihiin